bulshada soomaalida ayaa caan ku ahayd dhaqashada xoolaha sida geela adhiga iyo lo-da oo ahaa lafdhabarta ay ku tiirsan tahay haddii ay noqoto dhanka hilibka caanaha rarka qodista beeraha iyo in ay iib geeyaan si ay ugu soo doorsadaan adeegyada kale ay u baahan yihiin balse muddooyinkan dambe ee uu korukuco ku yimi magaalo joognimada ayaa waxaa soo badanaya dhaqashada digaaga oo noqday si maalinla ah ay u isticmaalaan dadka qaarkood sida cunista hilibka digaaga iyo beedkiisa sidoo kale waxaa magaalooyinka waaweyn ee soomaalida laga hirgeliyey goobo lagu tarmiyo beedka wadaniga ah kaasi oo loo iibgeeyo magaalooyinka waaweyn ee soomaalida iyada oo dhalinyaro badani ay ka heshay shaqo abuur sida uu sheegayo khaliil cali kaahin oo ah maamulaha guud ee shirkadda beedka ee maandeeq waxaanu keennay digaag afarta kun oo xaba ah oo noqonaya digaagii ugu horreeyey ee nabar intaa laga waddanka la keeno kaasoo suuro geliyey inay maanta in ka badan lix toddoba shirkadood ay waddanka ka jiraan oo waaweyn oo loo isticmaalo ganacsi ahaan waxay keentay shaqo abuur baaxad leh hadday dhinaca dhaqaalaha tahay hadday tahay cashur shubdii dowladda hadday tahay shaqaalaysiintii bulshada hadday tahay adeegii macaamiisha loo qabanayay hadday tahay in lasoo kordhiyo faa'iidooyin ah beed lagu kalsoon yahay tayadiisa goobta oo ka soo baxay raashinka lasoo siiyey iyo ciddii shaqada soo qabatay oo la hubo dabeedna qofkuu quuto wax la garanayo kana guality badan beedkii dibadda laga keeni jiray cadceedda iyo iyo baduba ay kusoo dhici jireen
beedka ama ukunta lagu isticmaalo magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa hore looga keeni jiray wadamada dibadda wakhtiganay soo kordheen shirkadaha fuliya adeega tarminta beedku ma laga maarmay beedkii laga keeni jiray wadamada dibadda waxaanu su-aashaasi weydiinay khaliil cali kaahin oo ka tirsan shirkadda beedka ee maandeeq boqolkiiba sagaashan iyo sideed waanu kaafinay welibana waxaanu samaynay serbalas waxaanu keenaa gobolada bariga sida garowe boosaaso gaalkacyo iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaadooda waanu keenaa beri dhexda ahayd waxaan u diri jirnay xitaa jabuuti waanu diri jirnay way jiraan container container ama gaari gaari xuduudda laga soo geliyo waa qof wax yar ka danaynaya maana laakiin inta ugu badan beedka dalka waanu kaafinay ganacsatada sii iibisa beedka ayaa sheegay in ay mararka qaarkood la kulmi jireen in uu kala go'o beedku balse intii la hirgeliyey shirkadaha waddaniga ee beedka waxay sheegeen in ay heleen beed joogtaa guddoomiyaha suuqa khudaarta ee magaalada hargeysa caji fataax axmed maxamed ayaa sheegay inay si maalinlaha u helaan beed cusub walaal beedkan dalka gudihiisa lagu sameeyaa runtii waa beed aad iyo aad u wanaagsan oo beedkii dalka dibaddiisa laga keeni jiray ka taya badan ee ka caafimaad badan caafimaadkiisii aad loo ilaaliyey cimilooyin kala gedisan aanu soo kala dhex marhayn markay maanta dhashaan aroorta laguu keenayo runtii in tiimka beedka uu dalkeenna laga sameeyey ka ganacsata ahaana faa'iido weyn oo fara badan baanu ka hellay oo runtii beedkii dee marba mar la waayey muxuu ahaye ma jiro oo haddii uu kala goy lahaa kolley dee janis bella beedkii kale runtii waxa weeyaan iminka ma kala go'o sidii loogu talagalay wuu socdaa waanu kaafiyey runtii intii imika mudadii imika beedkaasi uu dalka ku jiray dadkuna runtii aad iyo aad bay u jecel yihiin dadka way barteenoo way garanayaan beedkaasi wuu ka yaryaraa xataa xagga firigu ka yaryaraa beedkani aad buu uga waawen yahay oo aad buu beed nafaqaysan oo fiican weeyaan digaaga ayaa u baahan daryeel caafimaad oo joogtaa si loo ilaaliyo badqabka caafimaad ee digaaga iyo beedka doctor cabdiraxmaan jaamac ayaa sharaxaya habka ay ula tacaalaan caafimaadka digaaga iyo beedka digaaga waxaan u xanaanaynaa inaan u diyaarinay goob deegaan ku habboon in digaag lagu dhaqo raashin orgaanika oo tayo fiican la siiyo shaqaale iyo dhakhaatiir tababaran ay ka howlgalaan waxaana aanu kaga hortagnaa xanuunada caalamiga ah wadankeenu waa wadan boltriga ugub ku ah marka xanuuno badan ma jiraan runtii alxamdulilah deegaankeenna waa deegaan nadiifa laakiin waxaa jira xanuuno caalamiya oo shimbirahan duulaya ay gudbiyaan maadaama shimbirihii iyo digaagii isku family ay yihiin waxaa ka mid ah xanuunka la newcastle disease iyo jamboro kuwa waanu ka tallaalnaa tallaalka biyaha loogu daro falilahi alxamdulilah haddana wax xanuuna oo aanu aragni ma jiraan alxamdulilah waxaa jirtaa sida la sheego haddii uu xanuun usoo gudbo maadaama uu noolo yahay digaagadina ay beed dasho ma laga yaabaa inuu usoo gudbo ama uu dadka ay ka qaadi karaan haddii ay cunaan beedka digaagadda xanuunsanaysa may uma soo gudbo ilaa hadda daraasadaha laga sameeyey waxay caddaynayaan in haddii beedka si fiican loo karkariyo ama loo shiilo dab wanaagsan inaanu wax xanuuna bil-aadanka usoo gudbahayn waxtarintee leeg buu u leeyahay dadka nugul caruurta waxa uu dhisaa lafaha lafahooga waxaa kaloo uu ka qayb qaataa korniinka maskaxda caruurta dadka waaweyn wuxuu ka qayb qaataa maadaama qofku weynaaday muruqyada ayaa dhaca muruqyadan jidhka markaa brotiinkaa ku jira beedka wuxuu ka qayb qaatay inaanay muruqyadii dhicin oo ay halkoogii taagnaadaan ka ganacsiga beedka ayaa noqday suuq weyn kaasi oo shirkado badani ay maalgashadeen islamarkaasina ay tartan ugu jiraan sidii ay u fulin lahaayeen adeeg beed oo kafaalo qaada in ay bulshooyinka ku dhaqan magaalooyinku helaan beed caafimaad qaba islamarkaasna ka tayo sarreeya beedkii bannaanka laga keeni jiray xamse cali jeesto v o a xerkiisa